qoysaska ku nool deegaanka dhoobe oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wajahaya xaalado biyoyari iyagoo hadda ay isticmaalaan biyo ay ka keensadaan meelo fogfog qoysaskan oo ah kuwa isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa u baahan ceelbiyood dadka iyo duunyada si ay u isticmaalaan qaar ka mid a dadka ku nool deegaanka dhoobe oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa hay-adaha samafalka iyo maamulka waxa ay ka codsadeen in deegaanka looga hirgeliyo ceelbiyood waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba labaatan le biyaha ka soo dhaansatay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoolo dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa deegaanku way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneed hays in laga soo gaaro oo dowladda hirshabelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaani raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biilaan fara badanaan hayso eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarto biyo sanadkan roobku ay nagu yaryihiin biilaan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno baahidaasu waa biilaan biilaantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada qooman yihiin waa haddii ilaahay caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisa aan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ee biyo noo shubaan ee wecelo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum